mid wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idin hayo caawa kuwooda ugu door karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey munaasabadda ciidul adxa isagoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay isu gurmadaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa isna dhankiisa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa sidoo kale qodobada wararka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aad uba u xoogan iyo dukaameeysi shacabka soomaaliyeed ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidul adxa wararka dibaddana waxaa ka mid ah dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay shan dhibic toddoba oo waqooyiga dalka tanzaniya ku dilay saddex iyo toban ruux waa koo iyo tobanka bisha sagaalaad sanada labada kun lix iyo tobanka habeen axad ay sii bixiyso isniin ay soo gelayso ciid wanaagsan dhammaan shacabka soomaaliyeed warkii oo fidsan waxaana warka idin aqrinaya anigoo maxamed jubba maxamed cabdiqalafna waa uu farsameynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey munaasabadda ciidul adxa isagoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay shacab isku gurmadaan
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar walilahi alxamd dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid ilmubaarak kula caamin wa antum bikhiir ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhammaantood waa hambalyadii ciidda muxuu ahaay ciidul adxa oo aan ugu hambalyeynayo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka soomaaliyeed sidii caadada noo ahaydba munaasabadaha ciidda iyo maalmaha sidaan oo kale ah waxaan ku dardaarmi jirnay in dadka masaakiinta a la kaalmeeyo walaalaha danyarta a loo gargaaro dhammaantood muxuu ahay la siiyo fursad ay sida annagu aan u faraxsannahay u farxaan sida ilmaheennu ay u faraxsan yihiin ayaguna ay u farxaan inta walaalaha ee danyarta waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed ha u istaageen walaalaheenna danyarta in la kaalmeeyo deriskaaga eeg inaad adigu faraxsanaato deriskaaguna uu faraxsanaa waayo muxuu ahaaye dhib weyn ayaa ku jira waana laga ballamay xagga diinta iyo xagga diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalinimada intaba aan u gargaarno aan ka farxinno walaalaheenna soomaaliyeed ee ay gacantoodu gaaban tahay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyenayay munaasabadda ciidul adxa isagoo shacabka sidoo kale ugu baaqay in ay isku gurmadaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa goor sii horeysa isna waxa uu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa shacabka soomaaliyeed
shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho inaan dhaa ciid wanaagsan ciidan ciideeda samaysiyaada ku ciida waxaan leenahay ilaahay naga aqbala acmaasha aan samaynay kulli sana waantu qayb aan leenahay kulli xam waantum bikayr waad mahadsan tahay guddoomiye fariinta hambalyada kadib magaalada way xiran tahay oo jidadkii oo dhan way xaniban yihiin waxay u xiran tahay magaaladan sheeda caalamiga ka dhaxayo haddii ilaahay raadu rajaynayaa oo dawal eegada isaga ka qaybgelayaan iyo arrimahaas bay u xiran tahay culayskaama jiryo waana dalkaynu runtii aan dhihi karno horumara ku tilaabsaday in labaatan iyo shan sano kadib shir madaxeeda uu ka dhaco oo maaragtay heer caalami ah waa runtii waa fursad ayay noo tahay ka gobol ahaan marka ma jirin miyaa qorsho aad dadka u diyaariseen maalmaha ciidda oo kale meele ay isticmaalaan maadaama magaalada oo dhan ay xiran tahay waa runtii waan la gubanaynaa shacabka waxyaabahaas culayskaas ku dhacayna waa dareemaynaa laakiin hal maalin iyo laba maalin waxba ka dhibi mayse waxaan waxaanu leenahay adkaysta waana ka gudbi doonaa haddii ilaa idhaahdo aanun amnigeena ka wada shaqaysano oo suuradda wejigeyna iyo dowladnimadayna iyo dadnimadayna aan wanaajino aanan muujino inaan maarata dalkayna uu nabad yahay
suuqyada magaalooyinka soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aada u xoogan iyo dukaameysi shacabka soomaaliyeed ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan maalinta briton haddaba waryaheena sugaal macalin maxamuud oo muqdisho ku sugan ayaa warbixin nooga diyaariyey suuqyada waxaana noo xiigi doona wariyaasheena siraaji sheekh isxaaq oo baydhabo ku sugan iyo cabdirasaaq maxamed axmed oo gaalkacyo ku sugan oo iyana soo diray warar ku saabsan diyaargarowga ciidda
diyaargarow ballaaran ayaa ka socda suuqyada magaalada muqdisho kuwaa oo dadku ay ugu diyaargaroobayaan ciidul adxa waxaana suuqyada ka socda ganacsi xawli ah iyo wax kala iibsi aada u ballaaran inkastoo waddooyinka xamar xirxiran yihiin ayay haddana saameyn ku yeelan shacabka ciidda u diyaargaroobaya mar aan maanta booqanay suuqa degmada xamarweyne oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn muqdisho ayaa indhahaygu qabanayeen dadweyne aada u fara badan oo koox koox u dukaamaysanaya kuwaa oo isugu jira dhallinyaro iyo waalidiin carruurtooda gacmaha haya waxaana sidoo kale dadku aad uga dukaamaysanayeen goobaha macmacaanka lagu iibiyo oo ay ka gadanayeen xalwada iyo buskudka ciidda la cuno qaar ka mid ah shacabka suuqyada usoo dukaamaysi tegay iyo ganacsatada iibiya dharka iyo kabaha oo la hadlay tv-ga qaranka ayaa ka sheekeynaya mashquulka dukaamaysiga suuqa iyo saamaynta waddooyinka xirxiran ay ku yeesheen diyaargarowgooda ciidul adxa
horta ciid mubaarak marka hore dhammaan dadka soomaaliyeed ee na maqlaya mada haddaan ka hadalno suuqa yani suuqa ciidda iyo ciiddii hore hadda faraq weyn baa udhexeeya wuxuu noogu dhexeeyaa waxa waaye suuqi ciiddii hore waxaa jiray suuq maxmin oo dadku way soo tukaansiinay tukaamaysanayeen laakiin bishan waxaa dhacday afartan beri ee ugu dambaysa oo lagu xisaabtamayey oo ay xataa ciyaal iskuul ku xisaabtamayeen dadkii xataa jaamacada dhigan ay ku xisaabtami lahaayeen waxoogaa wixii jaamacadda iska bixin lahaa sii shaqaysasaan ayaa xamurweyne laga waayay sideedaba marka maanta waxaan odhan karnaa ciidan hoos bay u dhacday dhan kastaba hoosdhac xoog leh oo ku salaysan weliba waddooyinka xiran aad aan ugu diyaargarownay aaday u fiican tahay marka waxbaan waan islahayn waa naqay xoogaa jadadka xiran laakiin xoogaa dadku waa ogta waa waa imaanayaan oo waa soo lugeynayaan kasoo lugeynaa isbedeladii wax ma isku dhima xadka diyaargarowga dadka wax yar waa jira laakiin waa wax la tabi kara maaha maxaad qiimihiina ka bedesheen waxaa loo dibaa berito waxaa loo dabaaldegayaa ee, ee, ciidii ee, aadaan u jebina kaba kaba aadaan u jebina Qiimahooda.
aadaan u jebina haye maxaa ka bedeshay qiimahooda waxaan gedi jirnay toddoba doolar siddeed doolar lix shanaan gadoweynaa sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha sida aadka ah looga dukaamaysanayo iibsiga xalwada iyo buskudka waxaana goobaha lagu iibiyo ku arkaysaa iyada oo fayl loogu jiro iibsiga macmacaanka waxaana kula kulannay mid ka mid ah dadka ka ganacsada xalwada buskudka iyo macmacaanka kale ee ciidaha halkan waa xalwa xaji ciise xamroyne gaar ahaan via roma magaceenu waa yaasir xaji ciise Een, waa aan salaamaya tv-ga qaranka booqashadana u imaadeen Een, ciidii hore ciidan wallaahi aad ay u kala duwan tahay ciidii hore waxaa macnaha aad waxaan isdhihi karnaa xogaayar waa kasii fiican tahay ciidii hore maxaa yeele dadkii waxay rajeynayaan insha allah inay macnaha aad u gataan xalwada Een, sicirkan aan garna waa sicir aad iskaga hooseeyo oo aan u talagalna dadka macnaha inaan kusoo dhaweyno waxaan haynaa macmacaan fara badan oo aad iyo aad dadku qanci karo dadka ka waran usoo ما dukaamaysiga شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آدي آد آدي آد دكامتنا وحي كإمانة الله يقول مال فوق فوق دكمون خار الدبع كإمانة الدبع وصول لنا ما دام حوالي يرى أنك شقابي رواه الودوين كي يحريين تاسنا تجاه تجاه مسنا دك آدي إمانة ولي بس دي هوري آدي إمانة بديهن gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada xamarweyne oo asna warbaahinta dowladda kula hadlay bartamaha suuqa xamarweyne ayaa ka sheekeeyey isbedelada ganacsiga suuqa iyo diyaargarowga ballaaran ee ciidda loogu jiro
laakiin annaga saameyn naguma yeelano waxaad u jeedaa suuqada markay sume siday ahayd hadda inay la taamisanayaan sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ku aadan u diyaargarooba maalinta ciidul adxa maraan saaka booqday suuqa weyn ee lagu iibiyo xoolaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan ariga ayaa waxaa halkaasi ka jiray mashquul fara badan iyo dadkuna ay ku mashquulsanaayeen iibsiga iyo ka ganacsiga ariga qaar ka mid a ganacsatada suuqaasi ariga oo aan wax ka weydiiyey isbeddelka dhinaca qiimaha iyo sida dadku ay ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidul alxa ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro isbeddel dhinaca qiimaha la kala sisto sidoo kalena uu ka muuqanaya suuqa maalmihii u dambeeyey diyaargaroow loogu jiro ciidul adxa xoolaha neefka ku jira qiimihiisa aad buu isu bedelay neefkii la geli jiray milyan lix boqol maanta waa laba milyan iyo boqol laba milyan saddex boqol neefkii burmadaa sidaasu maraya marka xoolaha halkee ka yimaadaan xooluhu waxaa ka yimaadaan boqolada dhexa qaar baa ka yimaada qaar gobolka midowga ka yimaada qaar meel kasta aruu ka yimaada markaas ragkacan ku yimid xoolaha ariga dhishooda maxaa u sababa waxaa u sababa ciidda cunfiyada waxaa u sababa bismillah xalku waa waxaa ka warrantaa isbeddelka dhinaca qiimaha ee xoolahan arigan ee hadda la farsanay suuqani horey maxaa loo kala sisin jiray haddana maxaa loo qiimo u maraya qiimo waxaa u dhexeeya boqol iyo konton laba boqol lacag waxaan keenaya xoogaa yaraa waxaa keenaya iibda iyo arrimahaas la keenaya marka isbeddelka ku yimid macnaha qiimo ahaan horey maxaa loo kala sisin jiray intaan maalmahan ciidda la geenay
dhinaca kalena maran saaka booqday suuqyada lagu iibiyey dharka ayaa waxaa iyaguna ka jiray mashquul fara badan iyadoona dadku ay ku mashquulsanaayeen iibsashada iyo ka ganacsiga dharka taasi ay ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidul adxa qaar ka mid a ganacsatada iibiya dharka oo aan wax ka weydiiyey inuu jiro isbeddela dhanka qiimaha ee ku yimid dharka ayaa waxa ay xuseen inuusan jirin wax isbeddela oo ku yimid qiimaha la kalista dharka balse ay caqabad ku tahay isbeddelka maalinba maalinta ka dambaysa ku imaanaya qiimaha sarifka iyadoona saaka suuqyada magaalada gaalkacyo uu ka marayo halkii dollar toddoba iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka boqolka dollarna uu u dhigmo laba milyan iyo toddoba boqol oo shilinka soomaaliga isku soo wadaduuba guud ahaan magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga maalinta ciidul adxa cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo xilli wakhti kooban ay naga xigto maalinta ciidul adlaha loogana dabaaldego dhammaan caalamka islaamka ayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa laga dareemayaa u diyaargarowgii ugu dambeeyey ee maalintaasi waxaan booqday suuqa lagu iibiyo xoolaha nool ee ku yaala duleedka bari ee magaalada baydhabo waxaa ka socday kala iibsashada xoolaha sida geela looda iyo ariga waxaana ka muuqday suuqa mashquul aad u fara badan suuqa xoolaha ayaa waxaa marba dhinac isu dhaafayey boqolaal dadyow ah oo isugu jiray kuwa xoolaha ka keenay miiga ka fog magaalada iyo qaar u imaanaya iibsashada xoolaha dadka xoolaha iibsiga u imaanaya suuqa ayaa inta badan iibsanayay ariga maadaama ciidan ay tahay iidul adlaha oo inta badan guryaha xoolo lagu qalo intii goobta aan joogay ayaa waxaan la sheekaystay qaar ka mid a dadkii inay xoolaha iibsadaan halkaas u imaaday iyo kuwa laga iibinayey wanaagsan alla muslimiinta dhammaantiin oo meelbarooga iyo kuma rogneen suuqa xoolaha waa inaan qoyna inuuna ku gadana xoolo ubxiyada ah maadaama lan kasta oo muslimi awooday waajibta inuu ubxiyo usoo goorayso intii baxarmka markaas geedka maalintii sagaalaad ku waaye maalin uuna soo magno waaye barriina may rajayna insha allahu tacaala in yanagata maalintii carafa marka may suuqa ankoyna in neefka una ka ubaxiyay sida fadni una gadana suuqa xoolaha roogna irinkii oo iid qaaliin ah irin badan ka rooga dad badan oo reer baydhow ee udxiyaha weydiisadeen dharaarinin gaalay iyo dhoodi iyo irinka weela shaalkahay marka irin aan koy neef irin gadaxaday haddii ilaahay ramay lahaa muslimiinta dhammaantiin meel baroogan ciid mubaarak salaamu calaykum anta shalay ilaa geel waxaa hel labaatan iyo sideed milyan labaatan afar milyan labaatan shan milyan toddoba milyan sagaal milyan gaalta asama uumiinka laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol dhowr yaaxan calaamaa laba milyan la milyan sagaal boqol milyan sideed boqol asama gagaabta sagaal boqol sideed boqol toddoba boqol milyan saa malaha looda ma haydahne sadde milyan shan boqol afar milyan shan milyan ilaa sideed milyan
dhanka kale gudaha suuqa magaalada baydhabo gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka ayaa ka jira mashquul aad u xooggan waxaana ku badnaa suuqa haween iyo carruur kuwaas oo ilmaha u iibinaya dhar iyo alaabo kale carwooyinka iyo goobaha waratada ah ayaa ka mid ahaa meelaha sida aadka u mashquulsanaa mid ka mid a ganacsatada carwooyinka ku iibiya bartamaha magaalada baydhabo ayaa s n t v ugu warbixiyey sida wax looga iibsanayo
ayba ciidanka faraxsanaa diyaargarowga iida waa shicib kuna walbadan oo idin farxayna majiga dharka oo kale kabo saraawiisha saararka macawiise idaa ciyaalka dharsho eediyada handa waayana mid waa macamil badanna lena dadkana eediyada mid waa gobol ninku gadaha macamilka dhanka lena iidun iidi horna iidi iidi kusii dambaytiya maasha allah eeda kaylita dadkana sicibkana iida wadan gadaayaan iidina iidan ka faraxsanaa siraaji shaisaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo aad bay u mahadsan yihiin wariyaasheenna oo warbixina noogu diyaariyay u diyaargarowga shacabka ay ugu jiraan munaasabadda ciidul adxa oo biri ku beegan maamulka degmada xeraale ee gobolka galgaduud ayaa ka warbixiyey dad lagu qabtay iyagoo dhirta deegaanka jarayay kuwaasoo hadda ku xiran saldhigga degmada dhuusmare maxamed deeq cabdi maxamed yaa warkaan soo diray
deegaanka xeraale oo ka mid ahaa deegaanada gobolka galgaduud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyaba dadka shacabka ah waxa ay ka cabanayeen dad ku howlan jarista dhirta kuwaas oo doonaya in dhuxul ay ka sameeyaan iyadoona arrintaani markii ugu horreysay ay tahay amaba dhuxul laga bilaabo deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud maamulka deegaanka xeraale ayaa waxa uu ka warbixinayaa dadkaasi kadib markii ciidamada howlgalha ay sameeyeen iyadoona lasoo qabtay sagaal ruux haddana loo soo gudbiyey saldhigga booliiska degmada dhuusamareeb gudoomiye ku-xigeenka deegaanka xeraale cabdifitaax maxamed aadan ayaa waxa uu ka warbixinayaa sagaalkaasi qofood oo ciidamadu gacanta ay ku soo dhigeen xilli ay ku howlanaayeen jarista dhirta ayna doonayeen in dhuxul ay ka sameeyaan deegaanka deegooyinka hoostaga degmada xaraale oo bahashaan la yidhaha dhuxusha laga jarhayo oo dadka reer guurada cabasho badan kasoo saaray dhuxusha ilaa sagaal qof meelaha hataa la qabtay iyo gaari waxaa loo soo gudbiyey xabsiyada sida dhuusamareeb oo kale iyo faraala qayb baa ku xiran qaybu qurceel baa loo soo dhaadhiciyey meelahaasaa loo soo gudbiyey waa mid la rabo haddii ilaahay idmo oo biidnillahi firin in ay socoto oo dhirta aan dhibaatada dadka ku haya iyo xaalufinta laga joojiyo oo adaha amniga intii tabartooda ay kala qayb qaataan dadka reer guuraaga oo cabanahaya aada iyo aada ayaga miyi iyo magaalada dadka ayaga qaban in aan la karinin dhirta oo basaasa hayo ciidamada haga haya oo meel ay joogaanba aad iyo aad ayagaa waa nagala qayb qaataan si wanaagsan qaatana waxaan leenahay haka daalinaya wada bulshada ku dhaqan ee deegaanka xeraale iyo deegaanada kale ee isla gobolka galgaduud ayaa muddooyinkii lasoo dhaafaba cabasho xoogan waxa ay ka muujinayeen jarista dhirta iyo in laga hortago dadka arrimahaasi ku howlan haba ugu badnaadeen dadka reer guuraaga ah ee xoolodhaqatada halkaasina ku sugan maadaama nadaabguur xoogan kuwa dhirta jaraya ay ku hayaan iyadoona sidoo kale dhowaan dadka ku nool isla deegaanka ceeldheere ee gobolka galgaduud ay meel cad uga soo horjeesteen jarista dhirta iyo dadka arrimahaasi gacanta kula jira maxamed eeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
warkii habeenimo aad ka dhegeysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa maxamed cabdiqalaf ayaa warkaa farsameynayay ciddii warkeena uu sheego dabcan waxay dib kaga heli kartaa fadhiga internetkana ku leenahay ee ah radio muqdisho dot com dot net dhegeysiga iljaaqaadka warka waad ku mahadsantiin